marka waxyaabo fara badan baa waxay la tahay miidiyadu sheeg sheegaysay waxaan caddaynayaa cid aan kula kulmay meesha la yidhaahdo garoonka xamar sii socodkii iyo soo socodkii midna inaanay jirin lacag lay siiyey oo aan markaa uga baahnaa dowladda federaalkana inaanay jirin laakiin ragga bayroolka dowladda ku jira ee burushka xaaraanta ah sita waxaan leeyahay war ummadana u tura idinkuna lafiyayna isu tura waxa weeyaan wararkan la fidinaya beenta ah n ha la joojiyo iyadoo runtii aan idin caddaynayo inaanan cidnaba fasax uga qaadanayn inaan arko haddana cidna maan arag lacag laysiiyeyna ma jirto fahad yaasiin buu arkay baa layidhi iyo wasiirro kale fahad yaasiin magaciisaa naqaanaa laakiin ninaannu isnaqaano oo ama wada xidhiidhno ama runtii kulannayna maba aha qolada sheegaysaa iga badisa waxaan leeyahay idinkaa idiga badiya midna waaban sheegayaa waxyaabaha beenta ah ee ummadda lagu kicinayo ee la gelinsiinayo waxaan jeclaan lahaa runtii in la joojiyo waa laga yaabaa waxoo dhan waxaa keenay shirkii kismaayo ee aan ka hadlayey shirka kismaayona mowqifkii aan anigu ka qabay yuunbaan markaana caddeeyey iminkana waxay la tahay wixii ka soo baxay ummadda soomaaliyeed bay u taallaaye aniga wax ii yaalla haba yaraatee ma ay jirto runtii miduun baan rabaa inaan meeshan xuso taan xusayaana waxay tahay muxuuaha mudaharaadyada kismaayo ka socda waxaan leeyahay walaalayaalow dhibta ha la joojiyo dib ha laysugu noqdo waxaan dowladda federaalka ugu hambalyeynayaa casumaadda ay casuntay madaxda maamul goboleedada dalka ka jira waxaan rajaynayaa wadahadlaaba heshii waan hubaa dhinaca dowladda federaalkana waxbaa laga tabanayaa iyada lafteeduna waxbay tabanaysaa haddii la wada hadlana waxay la tahay in dan soomaaliyeed uun aakhirka ay ku soo joogsanayso madaxweyne maxamed cabdi waare yaan xusuustaa kelmaddiisi uu yidhi war dadka ha loo tiro waxaan u malaynayaa wax kasta oo la yidhaahdo kufuwan axad waxaa la yidhi qur-aanka kufuwan axad baa isku fuuqsatay war dadka ha loo tiro ummadda soomaaliyeed ha loo tiro dowladnimada ha loo tiro waxay la tahay wax walba in wadahadal lagu dhammeeyaa runtii ka quman intii miidiyaha wax laysu marin lahaa farahana laysku fiiqfiiqi lahaa anugu waan ku faraxsanahay soo dhoweyntii laysoo dhoweeyey sida ballaadhan dhammaan reer puntland gaar ahaanna reer garoowe aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa wabilaahi towfiiq